deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo iyo wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ka bilowtay tallaalka cudurka halista ee daawunka walibana wasaaradda caafimaadka jubbaland ka dahafurtay tallaalka deegaanka dhuglow ee waqooyi magaalada kismaayo miilaso iyo deganyiin dadkii oo saamayanga abaaro iyo fatahaaday kulihii dalka bartamihii sanadkii lahadhaafi iyo horaantii sanadkan agaasimaha waxaada caafimaadka iyo arrimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka jubbaland cabdixakiin xuseen axmed yanug werbi talaalka cudurka haliste ee daawonka iyo dahafureen aagga luglow talaalka cudurka dilaaga ahee daacunka sidaan wada ognahay cudurka daacunka wuxuu halis ku yahay bulshada wuxuuna qofka bini aadamka ah hadduusan helin keer iyo gargaar deg deg ah ku dhiman karaa muddo shan saacadood ah iyo ka yar tallaalkan oo socon doona muddo shan maalin ah waxaana bixin doona tiim loo tababaray inay bixiyaan tallaalka wuxuuna socon doonaa tallaalka muddo shan maalin ah tallaalka waxaa la siin doonaa ilmaha ka weyn halka sano ilaa iyo da'da ugu weyn oo boqol iyo labaatan iyo ka badan tallaalka waxaan waxaan ku wacyigelinaynaa bulshadeenna inay qaataan ilmahoodana ka weyn halka ilmaha ka weyn halka sana ay siiyaan waxtar iyo faa'iidana u leh una ah ka hortagga cudurka daacuunka waxaana mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aan bulshadeenna u sheegaynaa inay qaataan tallaalkaas weliba eriyadan luglow oo ku soo laabtay xanuunka cudurka daacuunka ku soo laabtay ayadana ay aad bulshada uga wada qaataan waana mahadsantihin shukran tallaalka cudurkan haliste ee daawanka iyo weliba usdareera doone muddo shan maalmood ee kaason la sii doono dadka da'dii oon dhehayta hal saniyo walay kuwiin